بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه وبعد أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا لكم الأسئلة والأجوبة للشيخ عبد الله حسن حاشي البربراوي والآن نترككم مع الأسئلة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آه، سؤال فربضن با كل إسقاري درسك dadku ay soo raacinayeen su-aashan waxa uu leeyahay marka rukuucda laga kaco gacmaha ma laabta ayaa la saaraya sida saxiixa ah marka rukuucda laga tooso gacmaha waa la sii daynaya manay ka sugnaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu gacmaha laabta saaray axaadiida markaa caamkee tusinaysa ama uu rasuulku yihi umirna an nadaca aymaanana calaa shamaa'ilina fi salaa waxaana la amray inaanu gacanta midigta bidix dul saarno salaada dhexdeeda kamay fahmin salafku in rukuucda marka laga soo tooso xadiidkaasi uu shamlisanayo ama uu koobsanayo sideedabana daliilka caamkaa marka lagu dhaqmayo jusiya ama mas'alo masaa-isha furuucda loo daliishanayo waxaa shardiya inay sidaasi ugu camalfaleen oo ay ka fahmeen dadkii ilaahay subxaana wa tacaala raalli uu ka noqday layna amrayna inaynu raacno ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi fain aamanuu bimili ma aamantum bihi faqad ihtadow ilaahu uhi wsaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar wاladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhu sida aan sheegayna waa sida uu taqriiriyey alcalaamaة اlalbani raximah اllahu tacaala markaa gacma wuu iska sii daynaya laabta ku celin maayo marka rukuucda uu ka soo tooso su-aashan wuxuu leeyahay tabliiqu sow kuwa xaqa sheega maxaa loo diidayaa in la raaco iyadoon looga jeedin xisbi ahaan wixii xaqa ciddii sheegaysa xaqa lama diidayo qofkii xaq sheegaya xaqa in la sheego lama diidayo ciddii sheegaysana xaqa lagu inkiri maayo uu sheegay laakiin qofku xaqa wuu sheegayaa caqiidadiisa iyo camalkiisa iyo dacwadiisa oo dhan sax ka dhigi maayo oo tabriirin maayo xaq buu sheegay qofka aqwaashiisa iyo mawaaqiftiisa o dhami xaq ku noqon mayso markaa qofka intiqaadaya muxuu ku intiqaadaya ma baatil uu ku arkay oo uu daliilu hayo mise wuu iska haystaa mar haddii markaa shay uu leeyahay shaygaasi waa bidco oo shareecada kuma bannaane waa lagu soo daray uu ku haysto lagama horgeyn karaa in la idhaahdo qofku xaq buu sheegaya qofku isagoo xaq sheega mararka qaarkood ayaa waxaa dhici karta inuu shirki ku dhaco waxaa dhici karta in waxa weeyaan bidco uu sameeyo markaa qofku xaq buu sheegayaa u noqon mayso daliil radintii wixii baadila lagu radin lahaa laga horgeeya ama meesha lagaga saaro inuu qofku markaa baxo oo dadka uu tago miyiyada iyo tuulooyinka iyo meelaha uu soo sheego diinta ilaahay subxaana wa tacaala lama diidana ilahay baa ihi falowlaa nafara min kulli firqati minhum طaa'ifa liyatafaqahuu fi اddiin waliyundiruu qowmahum ida rajacuu ilayhim lacalahum yaxdaruun laakiin waa inay taasi waafaqsanaato shareecada islaamka qofku waa inuu yahay qof cilmi dadkaa dheeroo cilmi u kordhin kara ilahay wuxuu hi liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qowmahum tafaquha qofku diintii isagu inuu aqoon u yeesho iyo dadka inuu u digo waxa horaysa inuu isagu horta diinta aqoon uu yeesho dadka wuxuu u sheegayaa uu yahay wuxuu garanayo inuu ilaahay diintiisa uu ka mid yahay qala tacala faclam anahu laa ilaha ila allah qala albukhaari raximah llah baabun alcilmu qabla alqowli walcamal wuxuu aayadda bukhaari u daliishaday cilmigu inuu qowlka hadalka iyo camalka labadaba uu ka horeeyo qofka markaa cilmi la-aan ku hadlaa yufsid akar mima yuslix inta uu kharibayaabaa ka fara badnaanaysa inta uu hagaajinayo waxaynu ogsoonnahay ninkii qof dilay wuxuu u tegay waxa weyaan ama dadku ay u tilmaameen nin iska cibaadaysta laakiin aan cilmi lahayn sa'ala can aclami ahli lard wuxuui waxaad ii sheegtaan dadka dhulka jooga ka u cilmi badan fadulli calaa raahib waxaa la tusiyey nin cibaadaysta laakiin aan cilmi lahayn wuxuu yidhi inahu qatala tiscatan wa tisciina nafsan fahal lahu min tawba ninkan kula hadlayaa sagaaliyo sagaashan qof buu dila towbad ma leeyi faqaala anna lahu tawba ninka sagaaliyo sagaashan dila xaggee bay towbaddu ay u soo martay buu yidhi naxariistii ilaahay buu ka quusiyey isagiina wuu dilo boqolka ayuu ku dhammaystiray haddana ninkaasi ilaahay naxariistiisii kama wada quusane dadkiibuu dib ugu noqdo wuxuu hi war ninka ugu cilmi badani tusa mar labaadkii ayaa ilaahay wuxuu waafajiyey dadkii inay u tilmaamaan nin caalima su-aashaasuu weydiiyey isagoo le innahu qatala miya boqol qof buu dilay ee hal lahu min tawba towbad ma leeyi wuxuu hi man yaxuulu baynaka wa bayna tawba adiga iyo towbadda yaa idinkala teedaya macnaa qofku inta uu nool yahay naftu aanay cunaha kaga soo ururin qoraxduna aanay ka soo bixin halkaa ay ka dhacdo albaabka towbadu waa furayo inkastoo qofka dembigiisu weynaado qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica wuxuu ihi markaa towbadu waa kuu furan tahay laakiin dadkanaad dhex joogtaa waa dad xune ka tag umelheblaayo tag dad wanaagsan baa joogo ilaahay subxana wa tacaala ku caabuda dadka ilaahay la caabud ilaahay baa sababtiisa ku badbaadiyey marka taasi waxay tusinaysaa qofku hadduu cilmi la-aan ku hadlo weliba diinta uu ka hadlo inta uu kharibaya ayaa ka fara badnaanaysa inta uu fasahaadinayo markaa qofku waa inuu aqoon la baxo mar labaadka marka uu baxayo waa inuu iska ilaaliyo waxyaabo isagu uu iska samaystay oo diintana uu ugu aabtirinayo oo bidaca inuu la yimaado sida in la samaysto amiir iyadoo dadku aanay musaafiriin ahayn oo beledka dhexdiisii la joogo beledkuna xaakim muslima u taliyo uu leeyahay inay cidi amiir gaara samaysataa ma bannaana amiirkaasubaa ummadda ka wada dhexeeya sida in masaajidka lasii fadhiisiiyo midoo la yidhaahdo adigu wardiga sii hay oo la yidhaahdo haddii kaasi wardiga uu ka seexdo musiiba jamaacada ku dhacaysa ama laa yuwafaquun rasuulku hadduu jihaad u baxayo hadduu dacwad u baxayo toona ma dhicin inuu qof masaajidka sii fadhiisiiyo uu yidhi wardiga sii hay iyo waxyaabaha kale markaa bidaca ee tirada badan sida in la yidhahdo dadka tawxiidka yaan loo sheegin shirkiga yaan looga digin waayo khilaaf bay keenaysaa axkaamta shareecada yaan looga hadlin bas ha la yaro waaniyown waxaasoo dhan waa wax khilaafsan dacwaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofka samaynayana muslimiinta ayuu ka mid yahay wanaagga isaga laftiisa la faraya xumaantana waa laga reebaya khayrkana waa lala jecelya su-aashan wuxuu leeyahay dadku markay salaada ku jiraan ay hamaansadaan in badan dadku waxay yidhaahdaan inkaar ayaa kugu dhacday ama karaahi asal ma laha taas ilaahayna subxaana wa tacaala mu odhan qofka hamaansada salaada dhexdeeda inkaar baa ku dhacday ama musiibo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam mu odhan wuxuu inoo sheegu rasuulku calayhi salaatu wasalaam hamaansigu inuu yahay min ashayaan alcutaasu min allah watahaa'ubu min ashayaan faida tahaaba axadukum falyaruddahu ma staaac hindhisadu xagga ilaahay bay ka timi buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam hamaansiguna min ashayaan shaydaanka xaggiisuu ka yimi macnaheedu waxa weeyaan caajisnimo qofka shaydaanku uu ku tuuray oo sababuu ugu noqday ayuu hamaansigaasi ka dhashay marka midkiin intuu hamaansiga celin kara ha celiye buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo afkana ha kala waaxine afkaaga dabool ama mara ku qabo ama gacantaada ku qabo waayo afka haddii aad kala waaxdo oad afka aada u kala qaado waxaa dhacaysa shaydaanku inuu kugu qoslo siduu rasuulku sheegay bal rasuulku wuxuu xadiid saxiixa uu ku sheegay inuu shaydaanku qofka caloosha u gelayo dabeetana caloosha dhexeeda uu ka qoslayo marka markaad hamaansato waxaad samaysaa inaad hamaansiga intaad isku celin kartid aad isku celiso afkaagana ha kala qaadin ee afka xidh oo dabool su-aashan wuxuu leeyay miyay bannaanta in la isticmaalo waxyaabaha ay hay- hay-aduhu bixiyaan sida u n h c r w f b iyo wixii la halmaala qofka muslimkaa wixii ay cidi siiso isagoo cidnaba aan weydiisan ama ciddaasi gaalo ha noqoto ama muslimiin ha noqoto waxaas inuu diintiisa ka fasahaadiyana aanu uga baqahayn shuruud baadiloo shareecada ka hor imanaysana aan lagu xidhin waa qaadan karaa bal kaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam yaqbalu lhadiyata wayuhiibu calayha rasuulku ciddii hadiyad siisa waa ka aqbali jiray abaalgudna weliba waa siin jire waxaana dhacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay wax u soo hadiyeyn jireen dad gaalo ah Ah, ninkii la odhan jiray najaashi maha asxamihii muslimka ahaa boqor kale oo gaal ah oo ardulxabasha u talinayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu u soo diray dahab iyo waxyaabo kale waanu ka aqbalay kadalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam muqawqis ninkii la odhan jiray isaguna masar ka talinaya ee gaalka ah hadiyadda waa ka aqbalay yuhuudi waxyaaba ay u hadiyeeyeenna rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka aqbalay waxaa muhima un shaygaas inaanu shay diintaada lagaga fasahaadinayn ama shuruud xun lagugu xidhaayo oo shareecada waxa weeyaan khilaafsan laakiin gaal baa bixiye ama yuhuudi baa bixiye ama nasraani baa bixiye loo diidi maayo wixii dadka waxtar u leh su-aasha wuxuu leey waa maxay xukunka dadka ku dhimanaya ee mudaharaadada ay ku doonayaan dimuqraadiyadda ee aanay doonahayn isku xukunka diinta sideedaba mudaharaadka waxaa la idhaahdaa wax wanaagsan maaha waana caadaadka iyo dhaqamada laga soo waariday xagga gaalada walihaada baa culamaau lislaam in badanoo ka midi ay ka digeen oo ay yidhaahaan layska ilaaliyo mafaasida iyo dhibaatooyinka markaa ka dhasha ayaana ka fara badan masaalixda iyo waxyaabaha waxa weeyaan laga faa'iido haddii waxa loo mudaharaadaya uu yahay sidiisaba waxaan wanaagsanayn sida dimuqraadiyad iyo iyo waxyaabaha la midana markaana foolxumadiisu aad bay usii muuqanaysaa markaa qofka arrinta noocaasa u dhintaa isagoo dimuqraadiyad u doodaya oo u ololeynaya qof dariiq jaahiliya ku dhintay weeyi ilaahayna subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa masaakiinta ajuhaasha ee aan waxba ka garanahayn ee arrimaha noocaasa u dhimanaya inuu ilaahay u dembi dhaafo qof mucayana in inagu naar baa la geynaya odhan mayno ilaahay baa subxaana wa tacaala og addoomihiisa muslimiinta ay marka ay dhintaan meesha uu geynaya laa nashhadu liaxadin jannatan walaa naaran qofna odhan mayno dhintay oo muslima jannuu galay mid kalena odhan mayno naar buu galay qof uu rasuulku inoo sheegay inuu ahlujanno yahay mooyaane ama inuu ahlu naar yahay mooyaane su-aasha wuxuu leeyahay haddii qof la qalo uu bogsado oo dhakhtar uu tago dhakhtarkii uu ku dhaado xidid baa ku daciifay ma soomayaa mise waa laga dhaafayaa waxay ku xidhan tahay xididkaasi horta dhakhtarku inuu yahay dhakhtar lagu kalsooyo warkiisa la aqbali karo marlabaadka xididkaasi raadka qofka caafimaadkiisa uu ku leeyahay haddii soomku soo ururiyo qofka xanuun cusub uu u keenayo sida loo badinayo ama bogsashadiisa ay dib u dhacayso ama xanuunkii hayay uu sii kordhayo uu sii siyaadayo qofkaas wuxuu ka mid noqonayaa kuwa buka ee loo baneeyey inay afuraan faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar buuhi ilaahay kiina buka ama socdaalka ahi ha iska afura maalmo kalena ha qalleeya maalmihii oo afuray haddii markaa xanuunkiisaas uu yahay mid la rajaynayo in laga bogsado qalaa lagu yeelanaya sida ayadduba ay tilmaantay hadduu yahay xanuun aan la rajaynahayn in laga bogsadana sida loo bartay ama xaaladdu ay u badan tahay fidya ayuu bixinayaa lix boqoloo garaam oo raashina kiilo iyo toban garaam ayuu bixinayaa maalin kasta oo waa furay su-aasha wuxuu leeyahay haddii adoo internetka mobilka isticmaalaya waxuna uu kaaga soo baxo soonkaagii ma jabaya mise ma jabayo eegmada markaa waxun la eegaa soonka jabin mayso laakiin haddii qofku u camdiyo ogaan uu eego u xaaraano dumarka indhaha ula raaco ama sawiro qaaqaawan oo foolxun qofku uu eego ogaan uu u daawado waxa uu sameeyey waa dembi waana zina alcayn oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi walcaynu tazni wazinaaha nadar ishu way zinaysataa siradeeduna waa eegmada xaaraantaa weeye marka dembi weyn qofku inuu sameeyey oo magacaa sino loogu magac daray ayaa xadiidkaasi uu tilmaamaya ilaahay subxaana watacaala waa inuu toobadkeeno weeye waxaana laga yaabaa arrintaasi soomkiisa ajarkiisii meesha inay ka saarto ama inay nuqsaamiso waxaana muhima dadka muslimiinta gaar ahaan dhallinyartu waxyaabahaasi dadka diintooda iyo caqiidadooda iyo iimaankooda iyo akhlaaqdooda fasahaadinaya internetka ka buuxa inay aada isaga ilaaliyaan waxaanaad ogaataa xaalad kastoo aad ku jirto haddaad kelidaa moobilkaaga daawanayso ama aada dhegaysanayso iyo haddii kelida aad kombyuutar dul fadhido oo cidi aanay ku arkayn waxaad ogaataa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku arkayo قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إلهي سبحانه وتعالى وحل إلهي كبقر في السر والعلانية markaa dadka u muuqataan iyo marka aad ka qarsoon tihiinba waxaad ogaataan in allaha kaana calaykum raqiiba ilaahay waa mid xaaladiinna la socda oo arrinkiina wax ka mid ilaahay kama qarsoona ilaahay subxaana wa tacaala yasmacu alqariiba waalbaciid sawdka dhow iyo ka fog intaba ilaahay waa maqlaya gabadhii rasuulka su-aasha weydiinaysay ninkeeda ka cabanaysay ayuu ilaahay maqlay oo ilahay uhi qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha ilaahay dhab ahaan waa maqlay gabadhii arrinkeeda ninka arrinkiisa kaala hadlaysay ama ninkeeda arrinkiisa kaala hadlaysay waatilayd caaisha subxaana aladii wasica samcu laswaat kuntu fi lgurfa wa kaana yakfa calaya bacdu kalaamiha qolkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam la jooga bay tihi caaisha hadalkeeda wax ka midana si fiican umaan maqlahayn oo hadalladeeda qaar ka midabaa iga qarsoomay oo duulduul bii ugu ahaa haddana ilaahay isagoo khalaa'iqda o dhan ka sarreeya ayuu maqlay ilahay waa ku maqlaya alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu lkhabiir miyaad u malaynaysaa allaha subxaana wa tacaala ku abuuray ee khabiirka khabiir waxaa la yidhaahdaa alladii yaclamu bawaatina alumuur ka arrimaha kuwooda qarsoon og ilaahay subxaana wa tacaala waa khabiir waa xogagaan allahaasi inaanu ku ogeen miyaad u malaynaysa ama aanu ku maqlahayn ama aanu xaaladaada la socon ilaahay subxaana wa tacaala waa inaad ka xishooto weyi oo ilaahay subxaana wa tacaala isagoo ku arkaya oo ku maqlaaya oo xaaladaada la socdo og inaad xumaan ula badheedhaa waxay tusinaysaa khaflada inaad ku jirto iyo iimaankaagu inuu daciifay isdawee waxaad ogaataa xumaantaa aad samaynayso marka dadka aad ka qarsoonto halisteeda inay ka mid tahay inay sabab u noqon karta xasanaadka samaynayso dhami meesha inay ka baxaan wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaati aqwaamun yowma alqiyaama bixasanaatin biidin kaamhaali jibaali tihaama waxaa iman doona maalinta qiyaame dad wata xasanaad waaweyn oo aada u cadcad oo qurux badan oo buuraha tihaama silsiladaa golis oo kale ah xagga weynida iyo ballarka marka la eego fayajcaluha allahu habaa'an manhuura ilaahay wuxuu ka dhigayaa xasanaadkooda waaweyne quruxda badane cadcad boodh la afuufay sababtu waa maxay inahum kaanuu idaa khalow bimaxaarim illaahi intahakuha waxa ilaahay uu ka xaaraantimeeyey markay u haato helaan ee cidla ay ka helaan ay isidhaahdaan malaa cidi idinma oga ama cid idin arki mayso ama cidi idin maqli mayso ayay sida xalaashoo kale ay u samayn jireen ilaahay subxaana wa tacaala way iska ilaabi jireen marka xasanaadkoodii baa saa loo baabiiyey markaa qofku xumaanaha markuu u haato helo haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka biqi waayo oo darajatulixsaan uu ku sifoobi waayo arrintaasi halista noocaasa ayay dhashaa siduu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalam marka ilahay laga baqdo in allaha yasmacuna wa yaraa xaalana wa yaclamu umuurana kullaha ilahay waa ina maqlaya xaalkeennana waa arka arrimaheenoo dhanna ilaahay waa ogyahay marka ilahay aynu ka baqno fi siri waalcalaaniya qofka ilaahay subxaana wa tacaala ka baqdaa darajo sar u gaadhay waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan ilahayka ka baqdaa waxa weyaan darajo sare ayaa jannada uu ka gelaya waxa uu ka mid noqonaya qofka xumaanta usoo banbaxday ilaahay daraaddii uga tagaa kuwa maalinta qiyaame loo hadhaynayo waxaa ka mida toddobada loo hadhaynayo rajulun dacathu imra'atun daatu jamaalin waxasab nina u yeedhay gabadh qurux iyo meel fiican ka soo jeeda quruxna la meel fiicanna ka soo jeeda oo dabeetana yidhi innii akhaafu allah ilaahay baan ka baqaya marka xumaantu maray kuu soo banbaxdo ee kuu suurto gasho ilaahay daraaddii uga tag intaad ilaahay xusuusato haddaad ilaahay daraaddii uga tagtana ilaahay wuxuu kuugu bedeli doonaa wax ka fiican qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam man taraka shayan lilah cawadahu allahu khayran minhu qofka shay ilaahay daraaddii uga tagaa ilahay wax ka fiican buu ugu bedelaya ilaahay baad jeclaanaya haada waa shay ka fiican wixii naftaadu ay doonaysa ilahay u mamnuucay ilahay baa raalli kaa noqonaya ilaahay baa subxaana wa tacaala darajo korkuugu qaadaya waxyaabaha markaa la daawanayo ee sawiradaasi iyo aflaanta internetka ku jirtae maanta dhallinyarta lagu baabee lagu imtixaamay waa mufsidaatun lilquluub waa waxyaaba qofka qalbigiisa fasahaadinaya oo iimaanka daciifinaya oo qofka daacada iyo cibaadaadka culays kaga dhigaaya xumaan iyo sharna qofka u horseedaya waa qofku shay in yar uu ku raaxaysanayo laakiin caaqibadiisu aad iyo aad ay xun tahay waa mutcatun zaa'ila yacqubuhaa cadaabun aliim waa raaxo yar oo markiiba suulaysa oo cadaab uu xanuujiya uu ku xigo marka ilaahay ha laga baqdo ha la iska ilaaliyo su-aashan wuxuu leeya guurkuma qadar baa mise waa shay la kasban karo looxulmaxfuudka miyuu ku qoran yahay biduuni shak guurku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ilaahay subxana wa tacaala u qadaray nin qofka uu goortu guursanayo iyo cidda uu guursanayo guurkaasi sida uu dhacaayo ina kula shayin khalaqnaahu biqadar ayuu hi ilaahay subxaana wa tacaala waxaa kaloo uhi rasuulku awalu maa khalaqa allahu lqalab wixii u horeeye ilaahay uu abuuray ama markii u horreysa ilaahay uu abuuray qalamka qaala lahu uktub wuxuu yidhi ilaahay qor qaala maa aktub ama maada aktub maxaan qoraa qaala uktub maa huwa kaa'in ilaa yowmi alqiyaama xalaalo waxa dhacaya ilaa qiyaamaha qor buu yidhi ilaahay subxana wa tacaala fajara alqalam calaa kitaabati maa sayakuun waxaa qalinkaa ilaahay u abuuray uu ku dareeray qoritaanka waxyaabaha dhici doona ilaa yowmi alqiyaama marka markaad leedahay ma kasabaana wax kastoo xataa qofku uu kasbado waa min qadar illah ilahay baa subxana wa tacaala qadaray inuu arrintaa uu kasbado ama u shaqaysto amaba se u sameeyo maxaa loogu diiday dumarku inay eedaamaan ama ay tujiyaan jamaacada waxaan filaya waad iska garanaysaa waxaa loogu diiday dumarka wuxuu rasuulkeenu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay fitno yihiin waana xaqiiqa waaqiciya waa arrin dhab ahaan loo taaban karo ورسuلك عليه أفضل الصلاة والتسليم وxuu hi mا تركت بعdي فتنة أضر على الرiجاaل من النساء dabaday kama tgin itno dabaday kama tegin fitno ragga kaga daran dumarka bal waa ka rasuulku sheegay kama في البخاaري ومسلم من xadيiثi أبي سacيidi الخdري in dumarku iyagoo ناaqصaaت cقل وdيin haddana ninka ragga ah ee go-aan kale ay markiiba kala wareejiyaan wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa ra'aytu min kuna maa ra'aytu naam min naaqisaati caqlin wadiin min kuna adhaba lilubbi الrajuli alxaazimi min kuna maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wadiinin adhaba lilubbi الrajuli alxaazimi min kuna hada huwa lafd اlxadiid maana arag buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumarkow wax idinka nuqsaan badan xagga caqliga iyo xagga diintaba nuqsaanta diintana waxyaabaha ku dhacaaya gabadhae xaydka iyo nifaaska iyo cibaadada ka hor istaagayo rasuulu ku macneeyey oo haddana ka tagsiinog caqliga ninka go-aanka leh oo ninkii caqliga badnaa ee go-aanka lahaa ayay dumaru kala wareejinayaan soomaalidu way ka markhaati kacaan kaska dumarku inuu gaaban yahay waxay idhaahdaan kas dumar oo kadaloobra kaaga dambeeye kiiba maaha waxaa kaloo ay yidhaahdaan soomaalidu iyagoo xaqiiqadaa sheegaya sida dumarku ragga waxa weeyaan ay u bedelaan awr awr wado iyo ninay gabadhi waddaa toona kaama baydhaan labadu way ku jireen way ku dulmareen markaa ragga siday u soo jiheeyaan ay u kala wareejiyaan bay ka markhaati kaceen waa mahmaa xadiidka labada mahmaahoodba xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay waafaqsan yihiin xataa dumarkii rasuulka oo ah waxa weeyaan saalixaat taqiyaat ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ku yihi falaa takhdacna bilqowl fayamaca aladii fii qalbihi marad dumarow ama dumarka rasuulkaoo markaad ragga la hadlaysaan hadal markaa jajaban oo aad qurxinaysaan oo ragga quluubtooda xumaan ku ridaaya ha ku hadlina iska ilaaliya maxaad kuwa kale u malaynaysa markaa dumarku sawdkoodu ama dhawaaqoodu ragga wuu fitneeyaa hadday eedaamaan iyagaa ragga ka cod qurux badan haddii la dhaha qur-aan akhriya sidaasoo kale iyagaa ragga ka cod fiican walihaada ashariica alislaamiya dumarka kama dhigin kuwa eedaama iyo kuwa wax tukiyo toona inaanay markaa waxba tukinahayn waxaa u daliila xadiiu abi bakra fii saxiixi alimaam albukhaari wa fii musnad alimaami axmed wuxuu uhi rasuulku lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a liibaani maayaan qowm taladooda ama hogaamintooda gabadhuu dhiibay marka hogaaminta gaarka ah oo hogaaminta yar ama alimaam asuqra lagu tilmaami karo oo tan masaajidkaa iyo alimaam alcudma hogaaminta guud oo ummadoo dhan ay madax u noqoto labaduba way soo gelayaan bal waxaynu ogsoonnahay in dumarka xagga dambe la mariyey oo masaajidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dumarku xagga dambe ayay ku tukan jireen waxaanu rasuulku ammaanay safka dumarka ee ka fog ragga wuxuu uhi rasuulku khayru sufuufi arijaali awaluha wa sharuha aakhiruha wa khayru sufuufi annisaai aakhiruha wa sharuha awaluha suufta ragga waxaa u khayr badan kan u soo horeeya ee dumarka ka fog waxaana u shar badan ka u dambeeya dumarka u dhow suufta dumarkana waxaa u khayr badan ka u dambeeya ee ragga ka fog waxaana u shar badan kan u soo horeeya ee ragga waxa weeyaan u soo dhow waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu tilmaamay marka ragga iyagoo salaada ku jira arrini ay la soo daristo inay subxaan allah yidhaahdaan oo aanay sacabka garaacin inama tasfiiqu linnisaa buuhi oo hadduu imaamku saawiyo ama arrin kaleba ay dhacdo oo dumarku ay doonaan inay baraarujiyaan xataa subxaan allah inay yidhaahdaan baa loo ogolaan inay subxaan allah yidhaahdaan way raggii bay la tukanayaan oo maqlayaan inama tasfiiqu linnisaa buuhi sacab garaacu dumarka ayuu u sugan yahay oo dumarka ayaa ku baraarujinaya imaamka haddii uu saawiyo ama arrin kaleba waxa weeyaan ay dhacdo kadalika adilo fara badan oo macnaha noocaasa tusinaysaa waa jirtaa marka gabadhu raggu eedaami mayse tukina mayso dumarka waa tukin karta waana way eedaami kartaa eedaan iyada iyo dumarka la joogaa uun ay maqlayaan oo cumuumka markaa adilada aadaanka ka hadlaysa iyo fadligiisa iyo imaamada dumarku waa soo gelayaan ta ragga ayuunbaa adiladaasi aanu sheegnay ay ku gaar tahay oo ragga ayuunbaanay mu'adin iyo imaamtoona aanay u noqonahayn marka jawaabtu waxay tahay haddaynu soo ururinno fitnada ka dhalanaysa awgeed oo raggu codka dumarka ay ku fitnoobayaan ayaa loo diiday inay raggii tukiyaan amaba se ay u eedaamaan su-aashan wuxuu leeyahy riibaa nala joogta guriga ridaasi wax walba way cuntaa caanaheeduna xaaraamba wax walba wuxuu uga jeedaa waan filaya raashinka wax waloo ka mida almuhim xoolaha nooli hadday najaaso cunaan najaaso haddii ay cunaan oo najaasadii dusha ay uga soo baxdo ay ka urto jallaala ayaa la idhahdaa neefkaas ayaa caanihiis iyo hilibkiisuba ay xaaraan noqonayaan waxaana lagu dawaynaya waa in meel lagu xidho oo dabeetana halkaa lagu siiyo calaf iyo raashin daahira oo aan najaas ahayn ilaa urtaasi ay ka baayso marka urtaasi ay ka baado ayaa caanaha neefka iyo hilibkiisuba xalaal ay noqonayaan laakiin neefku hadduu cunayo cuntadan daahirka ah ee xalaasha ama beriis ha cuno ama raashin kale ha cuno hadduu doonayo hilibka ha cuno yaa xoolaha ka xaaraantimeye inay hilibka xoolaha cunaan xoolaha wax xaaraan ka ahi ma jiro oo takliifi dushooda maaha marka ama hilibka ha cunaan ama beriiska ha cunaan ama raashin kale ha cunaan mar haddaanay wax najaasa cunin oo aanay gaadhin heer najaasadii ay ka soo urto neefka caanihiis iyo hilibkiisuba xalaal weeye low sariqateesh wuxuu leeyahay hadday reeraha raashinkooda xaddo waayo tuugan may noqonaysaa ridaas sharci ahaan gacan lugta ma la jaraya waxaan kuhi neefka waxba xaaraan kama aha wixii ay dadka ka cuntay ee qofkii lahaa intuu ilaashaday neefkani wuu ka cunay qofkii lahaabaa dee magdhabaya oo lagu yeelanaya takliifku qof kalebuu ku tacalluqaya oo la xidhiidhaya laakiin neefkani mukalaf mabah wax ku waajibaya wax xaaraan ka ah iyo midna ma jiro marka haddii raashin cid kale leedahay xataa neefkaa xoolihii uu xado oo uu cuno yacni xaaraan neefku isagu noqon maayo su-aasha wuxuu leeyahy qofku haddii uu ka dhaarto wax fiican sida qaraabada oo kale xidhiidhintooda oo haddana wixii fiicnaa uu sameeyo waxaa dushiisa noqonaysa haddii dhaartaasi ahayd dhaar qalbiga ka soo gooday oo dhaarta lafteedu waa anwaac dhaaraan afka dhaafsiisnayn oo qalbiga aan ka soo go'in sida dhaarta ninkuu kuha qofka wallaahi waad cunaysaa wallaahi waad iraacaysaa wallaahi tegi maysid dhaar qalbiga ka soo gooday maaha afkiisa ma dhaafsiisna laqulyamiin baa la ydhaahdaa waa dhaar iska lawiyoon guntamin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi laa yuaakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walaakin yuaakhidukum bima kasabat quluubukum ilaahay idiin qaban maayo dhaarta laqwigee afka aan dhaafsiisnayn ee qalbiga aan ka soo goyn laakiin ilahay wuxuu idiin qabanayaa dhaarta qalbigiinu uu kasbaday manaa waa dhaarta qalbiga ka soo gooday alyamiinu muncaqida waa dhaarta qalbiga ka soo goda wey ee qofkuna waxa weyaan uu ku dhaarto yana fima yastaqbil wax mustaqbalka soo socda taasaa yamiin muncaida la ydhahdaa marka dhaartaasi hadday tay dhaar qalbiga ka soo gooday qofku waxa uu ka dhaartayna uu yahay wax fiican waxaa fiican inuu ka taga maaha soo tusaalahaan xidhiidhintii qaraabada waa inuu wixii fiicnaa sameeyo oo uu kafaaro guto kafaaro gudkana waa horraysiin karaa waana dambaysiin karaa oo haddaad wax fiican ka dhaarato adoon weli samayn baad kafaaradii bixin karta markaasaad kadib samayn karta wixii fiicnaa intaad samayso ayaad kadib kafaaro gudan karta mar haddii dhaartu ay dhacday kafaarada waxa weeyaan xinsiga waa jebinta dhaarta waa laga horraysiin karaa waana laga dambaysiin karaa kafaaraduna waata ilaahay subxana wa tacaala uu ku sheegay fi lqur'aani alkariim fakafaaratu icaamu casharati masaakiin min awsati maa tucimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba qofka dhaarta oo dhaartiisii jebiya waxaa jebintaa dhaarta la jebiya waa dembi waxaa dembigaa lagaga maydhaya kafaaro u noqonaya waa inuu toban miskiin quudiyo oo raashinka dadku ay quutaan kiisa dhexdhexaadka ka u sarreeyaana waajib maaha ka u hooseeyaana ma bannaana ka dhexdhexaadka waa inuu ku quudiyo toban miskiin maaha miskiin qura inuu toban jeer ugu celinayo waa toban miskiin oo kala duwan mid walba waa inuu hal mar dhargiyo aw kiswatuhum ama quudinta waa iska dayn karaayo wuxuu ku bedelan karaa inuu toban miskiin aradbeel u jaro halmargashi inuu gooyo waa iska dayn karaa taana wuxuu ku bedelan karaa taxriiru raqaba addoon inuu xoreeyo saddexdaa arrimood saa kala dooranaya toban miskiin quudintood ama aradbeel inuu u jaro ama inuu addoon xoreeyo ikhtiyaar buu u leeyahy tuu doonaabu qaadanaya qofkii kafaaradu ay ku waajibtay haddii saddexdaa midnaba waa awoodi waayo faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaam dalik kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum waxfaduu aymaanakum hadduu saddexdaa midnaba awoodi waayo kafaaradiisu waxay noqonaysaa saddex maalmood inuu soomo alaaata ayaam dadkeennu waxay idhaahdaan waan dhaarto dhaartii baan jebiyo saddex maalmood baan soomayaaba iska idhahdaan laa soomku waa saddexda hore markaad midnaba awoodi weydo ayuunbuu soomku kafaaro ku noqonaya saddexda maalmoodna waa inay mutataabic noqdaan saddex maalmood oo isku xiga oo maalinuu afuray aanay u dhaxayn waxaana u daliila qiraa'ada ibnu mascuude saxiixa ah fa siyaamu alaaati ayaamin mutataabicaat saddex maalmood oo isku xiga oo maalin uu afuray aanay u dhaxayn waa inuu soomo ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ihi kafaarada waxaa laydinkaga dhaafayo dembiga aad ku dhacdeen marka dhaartii aad jabiseen waa taas weyi wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ka dambaysay waxfaduu aymaanakum waar dhaartiinna ilaaliya oo marka hore ciyaar ha u dhaarani maraad ka maarmi weyday u dhaaro mar labaadkana haddii aad dhaarato waxaad ku dhaaratay haddaanu shar ahayn ama wax laga khayr badaya haddaanu ahayn dhaartaada ha jabini oo dhaartaadii waxa weeyaan sidii aad u dhaaratay oofiyo wixii aad ka dhaaratay ha samayn wixii aad ku dhaaratayna ha samayn ee inaad samayn weyda ayaanay dhicin su-aasha wuxuu leeyahy waa maxay xukunka qofka caaya ilaahay ama rasuulka waxaan filayaa maanta inay noqotay macluum min addiin bidaruura mid la wada ogsoonyo la wada garanaya arrintaasi inay kufri tahay inay gaalnimo tahay waana mid ay isku waafaqsayiin culamaa lislaam xukunkiisuna wuxuu noqonayaa in la dilo hadduu toobad keeni waayo ka ilaahay subxaana wa tacaala caayay ka ilaahay caayay hadduu toobad keeno la dili maayo war waad gaalowdee diinta kusoo naqaa loodhana toobad keen hadduu toobad keeno la dili maayo hadduu toobad keeni waayona waa la dilaya way waa qof ridoobay rasuulkuna wuxuu yihi sida bukhaari wariyey man badala diinahu faqtuluuh qofka diintiisa badela dila laakiin yaa dilaya maanaa dilaya adiga iyo hebel iyo hebel laa abadan arrimaha ku saabsan xuduudda oogitaankeedu waa waajib saaran xaakimka muslimka ma aha shacabku dhexdoodu inay iyagu qofkii xad ku waajibay ama xukunkiisu uu noqday dil inay iyagu dilayaan oo arrinta noocaas ay fulinayaan hadday sidaa yeelaan fawdaa ka dhalanaysa inuu qof waliba qof unuunka ka jaro uu yidhaahdo waxaan maqlay isagoo ilaahay caaye ama isagoo inuu gaaloobay baan ogaaday waa waajib xaakimka saaran hadduu xaakimku markaa arrintaasi fuliyo waajibkiisiibuu gutay hadduu fulin waayena isagaa dembiga leh dadka ilaahay maanta caayaya ama rasuulka caayaya ee xadhigga yar lagu xukumayo ee xukunkii sharciga aan la marinahayn dembiga waxaa iskale cidda xukunka gacanta ku haysa ilahayna subxana wa tacala waa kala xisaabtamaya aynuu nimaadna ka rasuulka caaya ka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya hadduu toobad keeno xataa waa la dilaya xataa hadduu toobad keeno isaga xukunkiisu waa dil waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka caaya xadkiisa dil baa laga dhigay wuxuu dilaa kaga baaqsan karaya un arrin quraa inuu rasuulku cafiyo rasuulkuna mar hadduu dhintay cafis ma jiro walihaadaba abubakr radi allahu canhu waxaa loo sheegay nin rasuulka caayay isagana caayay wuxuuhi anigu caydaydii waan ka cafiyey buui laakiin tan rasuulka cid ka cafidaa ma jirta wuu dila abubakr radi allahu canhu marka xataa hadduu toobad keenay towbadiisu waa inta isagiiyo ilaahay udhaxaysa ila ilaahayna dembi buu ka galay laakiin xaqii rasuulku wuxuu kaga dhacayaa oo qura in la dilo marka waxaad odhan kartaa kii ilaahay caayena waxaad hadduu toobad keeno la dili maayo kii rasuulka caayena hadduu toobad keeno waa la dilaya ilaah iyo rasuula keebaa weyn laa shaka ilaahay baa weyn laakiin arrinta xagga aha ka egna dhinac kale ka eg ilaahay xuquuqdiisu waxay ku dhisan tahay cafis iyo iyo musaamaxay ku dhisan tahay ilahay wuu caafis badan yahay wuu saamaxaad badan yahay ilaahay isagaana sheegay qofka toobad keena inuu cafiyayo uu saamaxayo laakiin xuquuqda bani aadamku waxay ku dhisan tahay alistiifa qofku xaqiisii inuu dhammaystirto marka rasuulkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaqan lahaa rasuulku hadduu cafiyo wuu dhici lahaa oo qofkaa lama dileen laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa dhintoo maanta cidna cafiyi maayo walihaadaba xukunkiisu diluu noqdo waa sida saxiixa weeye sidaas su-aasha wuxuu leeyahy salaada taraawiixda niyadda miyaa la soo celcelinaya mise marka koowaad ayaa kaaga filan salaad tarawix waa salaad qura oo ragcadeedu ay kala gogo-an yihiinun oo ay kala dambeeyaan marka mar haddaad marka u horaysa niyootay inaad salaadaasi aad tukato niyadaasi ayaa kugu filan oo laba ragcadoodoo kasta uma baana tajdiidu niya inaad niyo cusboonaysiiso walihaada waxaa dhacda mararka qaarkood in imaamka witriga tukinaya saddex ragcadood dabada uu isugu qabto dadka qaarkood bay shaki gelaysaa waxay dha laba ragcadood un baanu niyoonay laa mar hadday niyadaada guud ahayd inaad salaada witriga aad tukato ama niyood inaad laba iyo mid u kala tukato ama niyood saddexdaba inaad israaciso intaas ayaa niyo kuugu filan marka adoo islahaa laba tuko kadibna ragca tuko hadduu imaamku saddexdii ragcadoodba israaciyo witrigii qof niyooday baa taha oo niyadaasi guud ayaa kugu filan oo israacintiisaasi waxba ku yeeli mayso aanu adigu marka hore ku talagelin su-aasha wuxuu leeya miyay bannaan tahay adigoo sooman inaad ku cadayato dawada cadayga yacnaa macjuunka macjuunku waa shay afkaa sida looga dhameeya aada iyo aad ay u adag tahay oo qofka waxa weyaan ilkihiisii dhex gelaaya oo candhuuftiisii ku milmaya marka candhuuftii markuu liqo inay wax raacaan loogama aaminaha marka markaad soomantahay ha ku cadayanin ee iska daa cadayga kale isticmaal ilaan waxba afkaaga kaga tegahay su-aasha wuxuu leeyahay ninka xaaskiisu haddii ay gaadhi kaxaysato oo ay qof jiidho ama ay si kamaa qof u disho ninkeeda magta waxma ka bixinaya waxba kagamay waajib haddii iyada la dilu diyada wax ku leey magta laakiin haddii iyadu ay wax disho magteedu waa calaa caaqilatiha reerkeeda iyo cidda ay ka soo jeeda ama xulafo ha noqdaan ama artirsiinba ha wadaagaane ayaa magtu ay ku waajibtay waana sida uu xukumay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka waxa weeyaan bukhaariyo muslimba ay warinayaan laba dumar oo qabiilada hudayl ka soo jeeda ayaa isdilay midkood baa uur lahayd kadib waxaa dhacday markaa inay dhagax ku dhufatay tii kale ilmihii baa ka soo duulay ilmihii baa ka soo dhacay markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam diyada ilmahaasi waxa uu dusha ka saaray gabadhaasi wax dishay caaqiladeeda macnaa reerkii ay ka soo jeedeen ninkeedii dusha kama saarin marka magta waxa lagu yeelanaya reerkooda ee ninka lagu yeelan maayo haddii da uu ka qayb qaato oo uu ku tabaruco waa arrin fiican laakiin waajib kuma aha weyaan arrinta aynu ujeednaa waxbama bixin kara maahee ee waajib kuma aha ayaynu ujeednaa su-aasha wuxuu leeya waxaa jirta in dumarka dhalmadayska ahi ay tagaan dhakhaatiir dibadda ah islamarkaana ay makaanka ku soo abqaalaan ilmo diinta maxay ka qabta arrinta majaamicda fiqiga islaamiga waa ka hadleen kole waxaana yeelanaysaa suwar suwar kala duwan ayay yeelanaysaa haddii nimaan ninkeedii ahayn inta biyo laga soo qaaday dabeetana buwaydadeedii loo geeyey oo dabeetana markii culuuquu dhace ay isku dhegeen riximkeedii lagu abqaalay sidaad cabirtay weeyaane arrinta noocaasi ma bannaana hada laa yajuus ilmahaasina wuxuu noqonayaa ibnu zina ayuu noqonayaa waayo waxa uu noqonayaa ilmo ka dhex abuurmay nin iyo gabadh nikaax sharci aanu u dhaxayn markaa taa iyada halkaa inaga dhig haddii markaa ninkeedii laga soo qaaday oo dabeetana raximkeeda gudihiisa loogu geeyey buwaydadii ama dabadaba la isugu geeyo markii ay ay isku qarxeen ee ay isku dhegeen haddana raximka la geeyey cidda waxa weeyaan samaynaysaana ay yihiin dhakhaatiir lagu kalsoon yahay dhakhaatiir lagu kalsoon yahay ay yihiin xaajana ay keentay oo labada qof si kale aanay ku dhali karin in badan oo ahlicilmiga ka mida waxay fatwoodeen arrinta noocaasi inay bannaan tahay waalcilmu cinda allah su-aashan waxau leeyahy markaan salaada ku jiro waxaa jirta in mararka qaarkood aan ismoodsiiyo inaan inaanan faatixadii akhriyin haddii aan mar labaad ku celiyo faatixadii salaadda wax dhaawaca ma u keenaysa arrintaasi laba xaaladood bay yeelanaysa hadday tahay arrin kugu fara badan oo aad marar fara badan dareento waa waswaas waswaaskuna waa min camal shayaan waa shaqo shaydaanku uu qabto waana weerar xagga shaydaanka aga socda isagaa ku odhanaya faatixadii maad akhriin si aad ugu celceliso wuxuu kugu adoonsanayaa ku celcelinta noocaas ila ilaahay kugumu adoonsan inaad faatixada ku celceliso salaada dhexdeedii marka ha maqlin dawada u fiican ee waswaasku marka laga yimaado ka magangalka ilaahay laga magan galo waa in aad beeniso warkiisa waana dhagu jalaqsin waxay odhan jireen culimmada qaarkood laa aqbalu kalaamaka xataa taatiya bishaahiday cadlin manaa naftaada gudaheeda ka dheh shaydaan baa too warkaaga aqbali maayo ilaa laba markhaati aad la timaado laba markhaatu la imanaya isagaa iska tegi doona intuu hooguu iska tegi doonaa waxaa cilaajka ka mida tacawudka aynu sheegno rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya u yimi oo tilmaamay wasaawista nooca salaada dhexeeda inay ku dhacayso shaydaan khinzib laydhaabaa shaqadaa qabanaya buuhi markaa marka uu ku yimaado dhinacaagaa bidix intaad shaydaanka iska naarto saddex jeer u tuf isaga ayaa kaa tegi doona saxaabigu uu ku soo noqday rasuulka wuxuu yidhi sidii baan yeelo wuu iska tegey wasaawista way iga tagtay marka arrintu hadday wasaawis tahay waswaaska waxaa la yidhaahdaa meel yaroo fudud buu ka bilaabmaa meelaha tahaaradiibuu kaa soo bilaabaya marka hore waysadii way kaa jabtay ayuu mudhegta kuu saaray iyadoo waxba aan jabin waxbaa kaa yimi iyadoo aanay waxba kaa iman salaadaaduu marka dambe soo gelaya faatixadii maad akhriyin takbiirtii mabaad odhan waxaad arkaysaa qof salaaddii tukanayo iyadoo imaamkii uu ragcaddiiba dhameeyey allahu akbar uu ku celcelinaya isagu dhibaata haysata weerar xagga shayddaankaaba ku socda marka dambe heer buu ku gaadhsiinayaa uu ilaahay subxana watacaala kaa shaki geliyo waxaan shaahiday nin aalibu cilmiya ardaya yanaa cilmi fiican bartay wasaawista noocaasa ay ku dhacday wuu ii yimi bil rabadaan dhexdeed buu yimi markaasu wuxuu igu ihi mana soomo salaadiina waan iska daayo wa aalibu cilm yanaa min ahli lkhayr ahaa maxaa kugu dhacay baan ku ihi wuxuu igu i bal sheekh samada eeg samadaan eeg maxaad dareemaysaa buu igu i waxaan dareemay inuu ilaahay iga sarreeyo bal kamaan dareemaynba ka warran buui gaal baabaan ahaye maxaan ka tukadaa wui maxaan ka soomaa soo inaan iska daayo maaha tahaaradae wasaawista noocaasa heerkaa gaadhsiisay ay kaga bilaabanta marka waswaaska waxaa dhahaa intuu dhow yahay la dagaalay marka dambena waalibuu ku dambayn doonaa isna waxaan garanaya nin dalabatulcilmiga ka mid ahaa oo odhan jiray wuxuu igu odhan jiru sheekh markaan rukuuco ayuunbay waysadu iga jabaysaa wax iga imanaya war waxba kaama yimaadaane waa wasaawise salaadaada iska tukaan kuwi waad waalan doontaa dad waxaa kaadhi weydo wallaahi waxaan indhahay ku arkay isagoo waalo oo qalabsanayo suuqyada maraya oo masaajidada dadka waalwaalan uga hadlaaya marka waalina waswaasku sabab buu noqdaa diinla-aana sabab buu noqdaa iska xidh albaabkiisa ha isku furin wax allaale waxa waswaaskaasi ka dhasha maad samayn waad samaysay waxaan jirinun ka soo qaad oo dhagaha ka furayso imaamka ibnu qudaama la ydhahdo almaqdasi kitaab buu leeya la ydhaahdo damu lwaswaas wlmuwaswisiin kitaabkaana ahri haddaanay arrintan waswaas ahayn oo arrin kugu badan aanay ahayn waxay noqonaysaa inaad ka shakiday la imaanshaha rukun ka mida arkaantii salaada shakigaasina laba midkoodunbuu noqonaya in labada dhinac mid kula xoog badan yihi inaad akhriday hadday kula xoog badan tahay ha ku soo celini inaanad arinay hadday kula xoog badnaatana faatixadii ahri haddii labada daraf ay sinaadaan oo inaad akhriday iyo in kale midnaanay kula xoog badnaynna marka waxa weyaan ku soo celi oo rukunkaasi ha ka tegin saas ayaa masalada xalkeedu uu noqonaya su-aashan wuxuu leeyahy waa maxay xukunka daawashada janallada wararka soo daaya qofka warka jeedinayaana uu yahay ruux dumara oo weliba aan xijaabnayn hada laa yajuus dumarka waxa weeyaan qaaqaawan ee aan xijaabnayn in la eegaa ma banaana waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum ilaahay subxaana watacaala sidaasuu ragga mu'miniinta ah waxaad ku tidhahdaa indhihiinna laaba farjigiinnana xifdiya labada se laysu raaciyay baleeg macnaa ninku hadduu dumarkaa qaawan indhihiisa ka laabi waayo xubintiisa tarana ma ilaalin karo xumaan buu ku dhacaya eegista noocaasi waxay sababu noqonaysaa qalbigiisu inuu xumaanta jeclaado kadibna uu baadi doono kadibna waxa weyaan uu sameeyo marka waa fitna weeye ha daawanin hana eegina iska ilaali su-aasha wuxuu leeyahay haddii uu qof safro bisha rabadaan oo ku safro diyaarad iyo waxyaabaha la midka lana kulmaya dad gaalaah oo aan soomanayn maxaa la gudboon kolley su-aashu ma cadda wuxuu qofka soo qoray u jeedo laakiin qofku haddii uu safro iyadoo bil rabadaan lagu jiro waxa u bannaan inuu iska afuro faman kaana minkum mariidan aw calaa safar faciddatun min ayaamin ukhra khudbaddii maantana waynaga ku sheegnay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo musaafira uu soomay ramadaan isagoo musaafirana inuu afuray saxaabada rasuulka la socdeen labada nooc baynay lahaayeen fakaana mina asaa'im wamina almuftir falam yacib asaa'imu cala almuftir wala almuftiru cala asaa'im labaduba waa bannaanyihi haddii soomku markaa qofka uu dhibayo oo mashaqo iyo culays laxaadlo uu geysanayo oo mashaqadii caadiga ahaydee soomka looga bartay ka baxsan oo xagkeeda dhaafsiisan markaa inuu sooma ma bannaana waxaa waajiba inuu ruqsada qaato وراى النبي عليه الصلاة والسلام زحاما ورجلا قد, ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم أغمي عليه wuxuu rasuulku arkay meel lagu buuqsan yahay iyo nin loo hareeyey oo lagu urursan yahay wuxuuhi waa maxay waxaydhi waa nin sooman oo dabeetana miyir doorsoomay ayaa halkaa loo hadheeyo oo la rushaynaya rasuulku wuxuuhi laysa min albiri asiyaamu fi safar khayrka ka mid maaha soomka la soomo safarka dhexdiisa yani waa soomka qofka xaaladaa gaadhsiinaya maaha soom oo dhan ila waaba kan rasuulku calayhi salaatu wasalaam soomi jiray taasi waa ta soomkiisa ku saabsan ta ku saabsan dadka gaalada dadka gaalada sooma la odhan maayo laa shaka soomla-aanta waa lagu cadaabaya kuwa gaalada ah laakiin laa yuaalabuuna bisoom sooma la odhan maayo oo soom la fari maayo islaamnima iyaga loogu yeedhaya waayo soomka xataa hadday soomaan laga aqbali maayo waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu buuhi ilaahay qofka iimaanka ka kufriya camalkiisu waa bure mid cusubna laga aqbali maayo kii hore uuu sameeyeyna haddii iimaanka kufrigu ka daba keeno waa buraya meesha waa ka baxaya marka gaaladana islaamnimuunbuu ugu yeedhaya wax kale ma jiraan su-aashan waa su-aal arrin khariban ka waramaysa oo wuxuu leeyahay qof wuxuu ka warramayaa qof sooman oo cadhooday oo deetana diinta caayay ya subxaan allah saaim wayasubu diin yani wuu soomay haddana diintu caaya taasi maxay ka turjumaysa iimaanku siduu u daciifay qalbigiisii buu iimaanku ka dhammaaday qof iimaan qalbigiisa ka dhammaaday ayuunbaa diintan caayi kara ama ilaahay caaya ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya qof qalbigiisa iimaan ku jira iimaankii aslu liimaan laa yasubu allah walaa yasubu rasuula walaa diina ilahayna caayi maayo rasuulkana caayi maayo diintana caayi maayo marka wuxuu leeyahy soonkaasi miyuu buraya biduuni shak riddadu waxay ka mid tahay waxyaabaha cibaadada buriyey riddadu ka mid diinka noqoshadu qofkanna wuxuu la yimi arrin sabab noqotay inuu waxa weyaan diintii uu ka noqday waa qof cadhadiisu aanay gaadhin heer waaliya wuxuu yidhi baanu garanahayn qofka aynu ka hadlaynaa laakiin qofka hadday cadhadiisu gaadho heer waaliya oo bimacnaa sidii qofka waalanoo kalu noqdo wuxuu ku hadlayaba garan maayo xallaale wuxuu yidhi maba ogaba waxa afkiisa ka soo baxayba waruma hayo qofkaas isagu wuxuu la xukum noqonayaa qofka waxa weeyaan waalan ayuu la xukum noqonayaa oo axkaamta waxa weyaan aynu sheegaynaa isaga ku dareeri mayso marka qofkaas waa inuu ilaahay u toobad keeno oo diinta uu dib ugu soo noqdo oo weynida diintani qalbigiisa ay ku lahayd iyo maxabadii waajibka ahayd waa inuu qalbigiisa kusoo celiyo waa inuu ashahaato waa inuu go-aan ku gaadho waxa inaanu mar dambe ku noqon aadna waa inuu uga murugoodo su-aashan wuxuu leey waxaa jirta in shirkadaha isgaadhsiintu ay mararka qaarkood sameeyaan tartamo bakhtiyaa nasiiba cidda bakhtiyaa nasiibkaa gelaysa waxaa shardi ah inuu moobilkiisa ku shubtay hal doolar isla markaana saacadood gudahood uu ku hadlo siuu bakhtiyaa nasiibkaa uga qayb galo dabeetana su-aalahaasi ana loo weydiiyo arinta noocani waa qimaar waxaa qimaar loo yaqaana sharcan soomaaligana khamaarka aynu idhaahno waa khamaar arrintani shakilaan waa khamaar magaca la doonaya ha loo bixiye shirkadani lacag bay bixinaysaa abaalmarintan ay bixinaysaa waa adduun ay bixinayso adduunkaa maxay ku doonaysaa shirkadu adduun kale sooma oo ka sii fara badan ayay ku doonaysaa sababta shuruuddan loo dhigayo ee laleeya qofka waa in lacagtaa ku shubto waa inuu muddadaa ku hadlo muddada dadka su-aalaha lagu weydiinayo loo yaraynayo waxaa la rabaa in wax yar la bixiyo wax fara badan la helo ayaa la doonaya xaalan aw maaalan isla markaa ama wakhtiga soo socda ee mustaqbalkaa aynu u nimaadno qofkan mutasaabiqee tartanka ka qaybgelaya halkaa doolar muxuu ugu shubay telefoonkiisa limaada muxuu afar iyo labaatan saacadood gudahood ugu dhameeyey suu uga qayb gala tartanka halkaa doolar buu isaguna doonaya inuu adduun ka fara badan uu ku helo labada darafba maxay udhaxeeyaan shirkadda iyo qofka tartanka ka qayb galayba waxay u dhaxeeyaan in maalka ay bixiyeen maal ay ku helaan iyo inay ku khasaaradaan oo waxba ay ku waayaan waxaan weliba sii caddaynaya oo dadka ishkaal ku keento dadka qaar ay ku odhanayaan ninkani dee lacagtiisiisoo kan isagu ku hadlay ee isagu isticmaalay ha ku hadlo ilaa hadalku ma aha manfaca maaha hadalku waxa laga yaba inuu laqwi uu ka hadlay ama waxaan waxba aanay ka soo gelin almihim lacagtan muxuu u bixiyey wey lacagtani jeebkiisii ka baxda iyo khasnadiisi oo ku soo noqon mayso muxuu lacagtan u bixiyey si uu maal ugu helo waxaana u dhaxeeyaa inuu maal ku helo iyo inuu ku waayo wahada huwa caynu lqimaar kaasina waa khamaarka laftiisa oo khamaarku waa inaad xoolo dhigto aad xoole ku doonayso islamarkaana waxaad u dhaxaysaa inaad xoolaha iyo kuwi aad dhigtaba aad weydo iyo in aad xoolahaagii aad xoola ku hesho yana daa'ir bayna alulmi waalurmi wa hada xaraam taasina ma banaana waxaanay u bannaanayn liasbaab asababu lawal waa min baabi akli amwaali nnaasi bilbaail waa xoolihii dadka oo baatil lagu cunaayo ilahina wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu laa taakulu amwaalakum baynakum bilbaail xoolihiinna baadil ha ku kala cunina si kasta oo xoolaha lagu kala qaato oo aanay shareecada islaamku ogolayn walow labada qof raalliba ha iskaga ahaadaane waxay noqonaysaa in xoolaha si baadil lagu kala qaato laa yuctabar rida alinsaan mar haddaanay arrintan shareecadu ogolayn qofkan xoolaha bixinaya raalli ahaanshihiisa wax ka soo qaad ma leh shaariica oo ka weyn baa diiday oo mamnuucay dhinac kale haddaynu ka eegnana waa khamaar saanu sheegnay khamaarkuna waa dembi rasuulku alayh salaau wasalaam wuxuu hi man qaala liakhiihi tacaalu qaamirka falyatasadaq bishay iska dhaafka khamaarkii ka qayb galay ee ka go'aansade walaalkii ku dhado warkaale ila khamaar wuu dembaabay si dembigaa looga dhaafo sadaqad hala baxa buui rasuulku alayh salaau wasalaam ina alxasanaati yudhibna sayi'at dalika dikra lidaakiriin marka arrinta noocaasi ma bannaana shirkadda samaynaysa tay doonaysaba ha noqoto maro horna arrinta noocaasa waynu ka hadalnay hadee jeeraalana dadku marka hore ma dhegaystaan wallaahi laa yasmacuuna nusxa naasixiin dadka u nasteexan nasteexadu ma dhegaystaan mar dambe oo ay khasaareen oo ay dambaabeen wallahi wixii la sheegay baa run aha imise maalmood baan jiifow jaq mimbarka aan kaga hadla oo halkaa kursigaa dushiisa aan ka sheegay oo aan tilmaamay inay xaaraan tahay oo khalad ay tahay oo dadku aanay dheg jalaq siin jirin adduunyadeenunbaa u muuqatay markii dambe wallahi waa wixii wadaadadii in arrintaa nagala hadlaayay ayaa run sheegay oo wixii ay sheegayeen marka dadka naasixiinta ah ee dadka iyagoon wax adduuno ay ka doonayaan aanay jirin diinta ilaahay u sheegaya dhibaatada uga digaaya nusxigooda in la aqbalo weeye oo la dhegaysto waa lagu intifaacayaa koley su-aalaha qaarkood asbaab awgeed aanan uga jawaabahayn baa jirta ama su-aal yanaa hore aynu uga hadalnay amaba se su-aal aan aan munaasib ahayn oo maa kullu shay yujaabu calayh marka waraaqaha qaaraan daadinaya waxbaa ka xumaanina su-aasha wuxuu leeyahy gabadha iyadoo soomaysa uu ku dhaco dhabar furanku miyay soomaysaa dhabar furanku waa xidid furmay waxaanuu rasuulku sheegay in yahay rakdatun min ashayaan haraati shaydaanku gabadhau haraatiyey in arrinta noocaasi ay ka dhalatay marka waa inay ruqyada ogaadaan dumarka arrinta noocaasi ay ku dhacdo dawooyinka markaa la tijaabiyena waa la yskaga dawayn karaa marka dhiigga noocaasi markuu gabadha ka socdo gabadhaasi waxay la xukum tahay gabadha daahirka salaaddii way tukanaysaa tusalli salaa waxay weysaysanaysaa uun salaad kastaba u weysaysanaysaa marka salaada loo kacaya ayuunbaanay weysaysanaysa deetana way iska tukanaysa walow dhiiggaasi ha iskaba socdabe soomkiina ka tegi mayso waajib buu ku yihi waayo dhiiggani ma aha dhiiggii xaydka iyo dhiiggii nifaaska labadaa dhiig ayaa salaada iyo soomkiiyo diida su-aashan wuxuu leeyahay qof daa oo uu ku xidhan yahay katiitar ama bacba kaliisu ay ku daadanayso ma tukan karaa qofka haddii uu ku dhaco waxaa loo yaqaana salasulbowl kaadidii ayaan istaagahayn oo intaa yar xataa uu tukanayo ka maqnaan mayso ama salasuriix baa ku dhacay neeftii baa iska socota ama saxaradii gabadha aynu sheegnay dhabar furanku ku dhacay ayaa dadkaasi ay la xukumiyiin salaadii dayn maayaan laakiin marka waktiga salaada uu taagaya salaada loo kacay ayuunbay weysaysanayeen intaa dabeed haddii kaadidii ay iska socoto waa iska tukanayaan waa ilaahay qofkii wuxuu ku waajibayay salaad iyo dahaaro haddii dahaaradii uu awoodi waayo salaadii uu awoodo salaadaa uu awoodo uga tegi maayo dahaaradaasi uu awoodi waayo rasuulkuna wuxuu yidhi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum haddaan shay idin amro intaad awooddaan kala kale markaa qofkani wuxuu awoodaa inuu weysaysto kadibna salaadii uu galo laakiin ma awoodo kaadida inuu joojiyo marka intaa uu awoodaa buu samaynayaa intaanu awoodinna ilaahay subxaana wa tacaala kuma kallifin una qabsan maayo ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka diintu maxay ka qabtaa ciyaarta waxa la idhaahdo haddii ay tahay ciyaar haadifa manaa ciyaar wax laga faa'iidayo tusaalahaan jidhkii bani aadamku uu ku adkaanayo amaba ay tahay ciyaar lagu tababaranayo oo hubkaa tusaale ahaan ayaa lagu tababaranaya ama qofkii qofbuu u shiish dhiganaya iyada lafteedu waa ciyaar ciyaaraha markaa noocaas ee haadifka waa wanaagsan yihiin shareecaduna way dhiirigelisay oo xabashidii masaajidka rasuulka calayhi salaatu salaam ku ciyaarayay ku shiish baranayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadii ku inkirtay waa ka celiyey waxaanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyaga laftoodiina ku yidhi duunakum bani arfada reer bani arfadow iska wata ciyaartiin saasuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wakadalika musaabaqada rasuulku waa ka yidhi laa sabaqa ilaa fii naslin aw khufin aw xaafirin lama ogola dadku inay tartamaan tartan ay xoole ku kala helayaan iyagu ilaa saddexdaa arrimood inay ku tartamaan mooyaane annaslu waa hubkii waa leebkii hubka kalena waa la mid alkhufna waa geeli inta la koro lagu baratamaye lagu tartamayey alxaafirna waa waa gamaankii qooblaydii saafardihii iyo baqlihii iyo dameerihii waxaa imika markaa la mida saddexdaa waxaa si gaara loogu soo reebay saddexdaasi oo mima yuciinu cala aljihaad waa waxyaabaha dadka jihaadka uu kaalmaynaya ninku hubkiibuu baranaya waa shiish baranaya gaadiidkii lagu jihaadaya lagu dagaalamaya ayuu ku tababaranaya marka hubkan kale casriga iyo gaadiidkan kale casriga isaguna waa soo gelaya marka waa lagu tartami karaa xoolana waa lagu kala heli karaa haddii marka ciyaartu ay tahay midaan waxba aan laga faa'iidahayn oo wakhtiuun uu ku lumaayo rasuulku wuxu uhi min xusni islaami ilmari tarku maa laa yacniih waxaa qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda ka mida wixii aan waxtar u lahayn qofku inuu iska daayo hadal iyo ficil haddii waxyaaba shareecada khilaafsane ay ku jiraan oo sida in la isqaawinaayo oo kale ama garaac la isgaraacayo istunka waxay yidhahdaan oo kale oo qofkii lagaga dhiijinayo ama kuwan shiicadae muqafaliinta silsiladaha isla dhacay iyo midiyaha ama ay tahay ciyaar rag iyo dumarka ay isdhexgelayaan oo ikhtilaad uu dhacayo mar hadday munkar markaa koobsanayso ama darar iyo dhibaato wax bannaan ma aha oo shareecada ogasha markaa qaybahaas ayaa ciyaaraha loo kala qaadi karaa qofka sinaysta bisha ramadaan muxuu xukumkiisu noqonaya irtakaba iman cadiima qof dembi weyn sameeye wey oo sida camalada khayrka ee bisha dhexeeda loo sameeyo ajarkoodu u siyaadayo ayaa xumaanaha la sameeyana dembigooda aada ugu siyaadaya wakti xurmo leh oo ilaahay qiimo iyo darajo iyo mansilo u yeelay oo uu ka dhigay wakti cibaado iyo taaco iyo sahay qaadasho qofka ilaahay subxaana wa tacaala caasiyaya waa maxruub waa qof khayrkii waxa weeyaan ka qaday weeye waa qof ilaahay subxaana wa tacaala aanu waafajin khayrka iyo wanaagga oo ilaahay khayr aanu la damcin waa qof kollay sameeye marka horeba xumaan sababu noqotay in khayrkaa la seejiyo xumaantaa kalena uu sameeyo oo xumaanuhu waa tarmaano waa isdhalaan falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum qofku markuu xumaan sameeyo haddaanu ka toobadkeenin mid kaluu ilaahay ku ciqaabaya inuu sameeyo wa inna min jazaa'i sayi'ati asayi'atu bacdaha waxaa ka mid a xumaanta abaalmarinteeda xumaan kaloo ka dambaysa qofku waxa weeyaan inuu sameeyo marka ilaahay subxaana wa tacaala ha laga baqdo dumarku ilaahay ha ka baqdaan oo raggu ilaahay subxaana wa tacaala ha ka baqdaan oo la iska daaya bisha ramadaan hablaha iyo inamada meelaha taagtaagan ama gidaarada waxa weeyaan fadhiya dumarka inta ay soo xidhaan dharka quruxda badan ee khafiifka ah ama gaagaaban ama ku dhegan cadar intaysa soo mariyaan oo udugu ay isku soo shidaan suuqyada u soo baxaya ee maailaadka ee mumiilaadka ilaahay ka baqdaan ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inay xaqa ka leexsan yihin raggana xaqa ay ka leexinayaan jannadana uduggeeda aanay helahayn ilaahay subxaana wa tacaala ha laga baqdo ilahay ha laga xishoodo wakhtiga qiimaha badanna ha la ixtiraamo dadka muslimiintaana mashaacirtooda ha la ilaaliyo oo xumaanta iyo foolxumada bisha ramadaan nafta ha laga xakameeyo adoo salaada ku jira haddii aad hindhisto ma odhanaysa alxamdulilah nacam alxamdulilah baad odhanaysa laakiin hoos baad udhigaysaa aduunbaa ismaqashiinaya dadka kale maqashiin maysa si aanad uga tashuushin salaadooda alxamdulilahina maaha hadal salaadu ay ku jabayso waa dikri ilaahi subxaana wa tacaala waa mashruuca salaada dhexdeeda axadu saxaabana salaada isagoo ku jira ayuu hindhisay markaasuu yidhi alxamdu lilah saxaabigii u duceeyey ee yidhi yarxamuka allah ee la hadlay ayuunbuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalkaa ku inkiray kii alxamdu lilah yidhi kuma qabsan rasuulku bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inuu arkay malaa'ig fara badan oo kelmadda ah u soo kala dheereeyey oo mid waliba uu doonayo inuu qaado xagga ilaahi subxana watacaala u kor yeelo marka alxamdulilah waa dikri dikriguna salaada waxa ma yeelo gaar ahaan markuu yahay mid mashruuca oo dhexeeda in la sameeya ay tahay mid ay shareecadu ogolaatay haddii qof salaada ku jira loo yeedho kadibna uu yidhaahdo hee ama hoo uu yidhaahdo salaadu miyay ka jabaysaa hee iyo hoo labaduba waa kalaam waa hadal isagoo xusuusan inuu salaad ku jiro garanayana inuu hadalku xaaran yahay salaada dhexdeeda hadduu hoo yidhaahdo ama hee yidhaahdo salaadiisu way jabaysaa ilaahay wuxuu uhi waquumuu lilaahi qaanitiin idinkoo aamusan ilaahay isu taaga waxaanay saxaabadu idhaha markay aayaddaasi soo degtay baa umirnaa bisukuut wa nuhiynaa cani ilkalaam ayaa waxaa nala amray inaannu aamusno hadalkiina waa naloo diido waana laga nahiyey su-aasha wuxuu leeyahay haddii gabadhi ay tidhaahdo ilaahay daraaddii ii guurso wax adduuna oon hayaano aanay jirin maxaa ii bannaan waajibkugu maaha inaad guursato oo dembaabi maysid haddaad guurso weydo gabadha way u bannaan tahay gabadha way u bannaan tahay inay isu bandhigto nin wanaagsan oo guur waxa weyaan ay ka codsato xaaraan maaha taas ceebna maaha xadiidka sahal ibnu sacad uu warinayo gabadh baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u timi gabadhaas waxay tidhi rasuulka ilaahay uu guurso rasuulku kor iyo hoosba uu eega marka rasuulka umay noqon fi lxaqiiqa wuu ka aamusan ku guursan maayo iyo waan ku guursanaya midnaba ma odhan aadaabta saxdiina waa tahay haddii gabadh waxa weeyaan arrin guur hadalkeedu idin dhex maro oo ay kuu noqon weydo waad ii noqon weydiyo ku guursan maayo hadallada qalbiga jebinaya ku odhan iska aamusa shibun iska dheh aamuskaasi ayay ku fahmi doontaa ama ay ku garan doontaa inaana dan ka lahayn marka gabadhaasi sidaas ayay samaysay anas ibnu maalik radia allahu canhu iyadoo inantiisuna la joogto ayuu xadiidkaasi sheegay ama la-agtiisa laga sheegay dabeetana inantiisbaa inta afka isqabatay waxay tidhi miyaana xishoonahayn iyadoo gabadha seebee nin u tidhi i guurso markaasaa inantiisibu kuui isku tii faqad kaanat khayran minka aamus buu way kaa khayr badnay saxaabiyad ba iyadu aduu saxaabiyad waxa weyaan ma tihid marka waxay samayseena wax ceeba ma aha ninka saalixaana waxa u ninkana waxa u bannaan inantiisa nin wanaagsan inuu u bandhigo waxa weya inu idhaahdo inantayda ayaan ku siiyey ama inantayda maad guursan doonta marka hadduu ka aqbalo alxamdulilah hadduu aqbali waayana muu dambaabin marka waxaynu leenahay gabadhaasi ilaahay daraaddii ii guurso tidhi haddii aad guur diyaaru tahay oo ay kuu noqoto waxa weeyaan guurso haddii aad iska daysana ku dembaabi maysid iyadana haddii la guursadiyo haddaan la guursan midnaba may dembaabin wax eebana may samayn wax sax ayay ku hadashay wuxuu leeya waxaan ahay nin dhalinyara waxay ugu adkaatay inaan macaasida ka sabree maxaan sameeya macaasida oo laga sabri waayaa asbaab bay leedahay fabtacid can asbaabiha asbaabteeda ka fogow macsiyo kastaa sabab bay leedahay asbaabteeda iska ilaali macsiyada markaad ka sabri weydeyna nooca ay tahay adaa garanaya asbaabteeda ka fogow waxaa sababkuugu noqonaya inaad ku dhacdo macsiyadaas iska ilaali hadday sababtu saaxiib xun tahay saaxiibka xun iska ilaali hadday sababtu tahay ikhtilaad dhexgal aad dumar dhex gasho iska ilaali hadday sababtu tahay sheeko dumar aad iskala sheekaysato oo aad kula hadasho hadal aanay xaaja keenin ama telefoon isticmaal ama si toosa ula hadalo iska ilaali hadday sababtu tahay anadar almuxarama eegmada xaaraanta ah iska ilaali oo ka fogow wakhtigaagana ilaahay aacadiisa ku camir waayo nafsuka in lam tushilha biaaca shaqaladka bilmacsiya siduu yidhi imaamu shaafici raximah llahu tacaala qowm markaa uu la saaxiibay buu tilmaamay inuu kelmaddaasi ka faa'iiday naftaadu haddaana aacada ku mashquulin shaqala'aan joogi mayso wuxuunbay naftu mar walba ku shababantay macsiyada ayay kugu mashquulinaysa marka naftaada wakhtigeeda daacada ku buuxi iyo waxyaabaha waxtarkiiyo nafciga kuu leh si aanad macsiyada wakhti baanad ugu helinba ilaahay weynadiisa qalbigaa ku beer oo ku kobci iyo muraaqabat allah ilaahay xusuuso marka naftu ay macsiyo kugu sheekayso waxay ku tiraa nafay miyaanu ilaahay arkayn miyaanu imaq lahayn miyaanu ilaahay subxana wa tacaala aanu oogayn geerida xusuuso iyo qabriga iyo xisaabta iyo abaalmarinta kaa dambaysa iyo jannada iyo naarta iyo ahwaalu ywm alqiyaama dadka wanaagsan la saaxiib ee waxa wanaagga la yidhaahdo hormoodku ugu noqonaya ilaahay subxaana wa tacaala bari waxaad weydiisataa inuu macsiyada qalbigaaga ka sarfiyo yaa musarif alquluub sarif qalbii calaa aacatika dheh wasarifhu can macsiyatik allaha quluubta rogrogow qalbigayga macsiyada ka jeedi daacadana ku jeedi dadka saalixiinta ka agdhowow la tasho ha kuu duceeyaan oo ilaahay subxana wa tacaala ha kaaga baryaan inuu macsiyada iyo foolxumada iyo xumaanta uu kaa sarfiyo oo uu kaa leexiyo intaa ayaa insha allah aynu ku joojin doonaa wallahu aclam waaxkam billahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed wcala alih wasaxbih wslama tasliima kaiira